wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaan barnaamijka guud ahaan kusoo qaadanaynaa kulan dadweyne oo ay v o edu ku qabatay magaalada toronto ee dalka kanada kulankaasi dadweyne ayaa waxaa halkudhigiisa u ahaa maxaan ku weynay wiilasheenna waxaana lagaga hadlayay dhallinyaro badan oo soomaaliya oo lagu dilay dalka kanada gaar ahaana magaalada toronto kulankaasi ayaa waxaa ka qayb galay hooyooyin iyo aabbayaal caruurtooda lagu dilay kanada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada dadkii doodaasi ka qayb galay waxay kala ahaayeen sheekh siciid raage oo ka mida culummada soomaaliyeed ee sida weyn looga yaqaana dalka kanada iyo injineer sadiiq cali xaashe oo ka mida dhallinyarada ku kortay dalka kanada islamarkaana wax ku baratay xabiibo cali aadan oo ka mida waalidiinta wiilashooda lagu dilay magaalada toronto iyo weliba siciid maxamed maxamuud oo loo yaqaano siciid dhafuujo oo ka mida waalidiinta toronto aan ku hormaro sheekh siciid raage su-aasha gundhiga u ah barnaamijkeenna maxaan ku weynay wiilasheenna bismi illaahi raxmaani iraxiim wasalaatu wassalaam calaa rasuulihi alkariim sayidina wa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin horta anigu halkan dood umaan iman inan xal ayna helaan u nimi xalkaana insha allah wax inakayna dhex taalaa dadka halkan fadhiya iyo dadka fadhiya miiskanba anigu waxaan u arkaa mashaakilka iyo sababtan carruurteenna aynu u weynay kow dhalinyaro ag fadhiya waxaa weeye systematic racism waxaa la yidhaahdo systemka waddankani waa system lanoogu talagalay inaynu inanku halkan hoosta aynu joogno waa systemka educationka ilmaha muslimka ee soomaaliyeed markuu galo iskuolka maxaa la yidhaahdaa waxa ilmahaasi wuxuu qabaa a d d ama a d h d ma aha arrin aan baleemgaraynayo waan kugu raacsanay ma young lady laakiin waa waaqic jira waxaa loo jeeda marka ilmahani waa dam waxba ma fahamsanaa waxaa loo jeedaa marka macalinka ilmahan loo gudbinaya inaanu dan ka yeelanin waxaa loo jeedaa marka homeworkan laga daba shaqaynin madoon in waqtiga aan jiito taasi waa mid ko ta labaad meesha taalla waxa weeye systemka legal systemka ta kale ee meesha taalla waxa weeye oo la blamgaranaya waa waalidka aabbaha iyo hooyada labadaasi iminka gaalayna lama joogto ajanibadayna lama joogo waa inaki dembiga inakaa qabna dembiga meel meel walbaan tag waxaan idhahdaa hooyooyinkiibaa ooya oo annaku miyaanu dhiig lahayn haddaanu aabbayaal nahay carruurtan la leenaya annaku miyaanu dhalin qudhaydo laba inan baa le markay baxaan wadnahay go'a afar hablood baa le markay baxaan wadnahay go'a anigu markaa bini aadan mayhi hallo runta isu sheegno dumarkiina waa la buufiyo meel baa loo buufiy ninkii soomaaligana caqli hagaagsan muu yeelano muu odhanin waniyo meel baad joogtaa qurbo ah oo dhulkaaba gariiraya u adkaysa reerkaaga oo haysa xaaskaaga iyo carruurtaada ilmuhu markuu yar yahay anigu maihi wadaad idina subasalaxaya masalada way taqaanaan haddaanu dembi lena dembika waanu qaadanayna ilmuhu markuu yar yahay iskuullada way buuxaan markay toddobiy toban jir iyo siddeed toban jir iyo lixiyo toban jir yihiinna masaajka ma yimaadaan maxaa dhacay waa ina xal loo helaa ta afaraadna waxa weeye waa waxaa jira meeshan youthka ina responsibility la saaro weeyo qodhooda taasina waa mid bismi illahi raxmaan raxiim walaalka siciid raage horta waa mahadsan yahay xoogaa dhinaca waan ka leexanayaa waayo waan garan karaa systemka waxbaan iska weydiin mayno waddankan isagoo dhisan baan nimid wixii uu yahayba waa ku nimid waana ogeyn sida uu yahay systemkiisu inuu yahayna waa ogeyn marka anigu horta ma balame garaynayo systemka ama iskuullada ha hadeen waxyar waayo waa ugu nimid isagoo saasa annaga noolama samayn laakiin siduu ahaa anigu waxaan blame garaynayaa anigu waalid baana blameka ugu weyn waxaa iskale waalidiinta ama aan ama aan diidno ama aan yeelno annagaa iskale blameka waxaan u leenahay ilmaha iyaga maxaa loo dilayaa dilkii baan ka bilaabaynaa ilmaha hal mar layskama dilin ilmaha iyagoo yar bay dhumeen iyagoo yar bay ilmahaani dhumeen nin markuu weynaaday gaangii iska noqday oo qori qaatay ma jiro nin markuu weynaaday daroogo cunay ma jiro ilmaha iyagoo yaryar bay faraha ka baxeen waxaana taa idinku sheegaya aniga aab baanahay waalid baanahay magaaladana waa maraa ilma waxaan aragnaa iskuulka ka soo baxay oo saaka iskuul aaday nine habeennimo nine fiidkii boorsadiisii weli dhabarka u saaran tahay oo ciyaalka lo ajnabiga kudhex jiro banaanku wareegaya dadkii dhale aaw
sadiiq alxaashiaan siinaya isla su-aashii maxaan ku weynay wiilasheena marka ugu horreysa waxaan mahad celinayaa v o a oo fursaddaanna siiya haddaan reer toranahay inaan isku aragno oan isu imaano o aan ka wada hadalno arrintaanna haysta iyo dhibkaanna haysta sidoo kale waxaan rabaa in muxuu ahaa hal mid idin xasuusiyo waa laga wada hadlay dhibaatada xagga ka imaanaysa midna waxaa laleeyahay annaga soomaali haddaan nahay annagaa mas-uuliyadda iskale annagaa mas-uuliyaddeeni gabnay dhibka waa annaga dhinaca kalena waa systematic barriers aniga waxaan aaminsanahay sadiiq calixashi ah soomaalida inaan iska hilmaano inaan annaga is-eedino eedan oo mar walba annaga aan isasaarayna ah dhibka annaga inaan nahay annaga number one dhibka kama nihin environmentiga ee dhallinyaradeenna ay joogaan ay degan yihiin iyo meelahay kusoo koreen iyo muxuu ahaa number one taasaa dhibka ah maxaa yeelay ninkan yaroo dhallinyarada oo dhimanayo he has only one choice alternative ma haysto environmentiguu degan yahay iyo environment uu kusoo koray badanaa waa environment aan garanayno kulligeen waa dixon waa john garley waa janan finch waxa waaye meelaha magaaladan iyo siriga looga yaqaano meelaha povertyga ah poverty lineka marka la fiiriyo statistically siriga iyo waddankan canada waa meelaha low povertyga looga yaqaano dhaqaalo badan lama geliyo investment badan lama geliyo shaqo abuur ma laha iskuullada waa iskuullada ugu liito oo muxuu ahaa siriga iskuullada ugu liito waay example waxaan usoo qaatay maalin dhaweyd kibland high school oo dixon areadeeda ku yaalla oo iskuullada soomaalida ay aada u dhigtaana iyo richview high school waxaa u dhexeeya tree intersections a udhexeeya labadooda waa t d s p hal wasaaradaa laga xukumaa richview every kid that graduates ninety eight percent boqolkiiba sagaashan iyo sideed jaamacaday wada aadaan
waa mahadsan tahay waxaan siinaynaa maama xabiiba oo ka mid a hooyooyinka toronto intiina badan waa taqaanaan haye maama xabiiba
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aad baa u mahadsantihiin v o a fursadda aadna siiseen inaynu inaynu ka hadalno caruurteenna iyagu islaayay inta badan maxaa ay isu laayeen dhimashadu waa waxa ugu dambeeya ilmo inta soo kacay seexday soo kacay ee fiicnaa ama aan tegin meelaha laysku dilo oo la dilo ma jiro marka intii banalku ay sheegeen oo dhibaato ahayd waa waa la qaybsaday way jiraan hase ahaatee gabadha yartaa ee hadashay magaceedii layla arrin ay ka dhawaajisay a very muhiim ah identity la-aan wiilashayadu specially wiilashayadu rool model ma haystaan aabba ah ciday yihiin ma yaqaanaan afkina ma yaqaanaan afka soomaaligu waa dhaqan wuxuu wataa diin wuxuu wataa dhaqan wuxuu wataa fikrado markii wiilku ama gabadhu ay af soomaali aysan ku hadlayn hadda soomaalinimadoodii shaki baa ku jirta caruurtayda do identity ninay yihiin ma yaqaanin taas waa mid midda kale aan sheegahayo mar laga dhawaajinin weli waxa weeye waxaan u badanay inay hooyo reerka xukunto culturekeenni islaamiga iyo keenni soomaalidaba aabbaha ayaa guriga madax ka ahaa halkan baa nimid waa isdhalan rognay marka hooyadii baa madax noqotay haabihiina meeshuu ka baxay waxyaabo yaryar oo waxaa jira dowladda halkaana ay nagu qasabtay adoogii habartiiaba isla imaanahaya meesha cayrtay tegayaan jeega waxaa lagu qoriyaa hooyada waa marka ugu horeyso oo reerka baabi-iisa number one number two neighborhoodka aan deganahay weeye oo ah meel bovertigu ay tahay hundred percent haddaad degan tahay iskoolkaas macallin fiican ma imaanayo naftiisu uga baqayaa caruurteenna waa ku tagta midda saddexaad waxa weeye waxaan soomaaliya ku haysanay caruurta waa nalala korin jira aabbaho amama maqnaada amaa joodaa daris baa jooga noo soo dharbaaxi jira markay edab darro sameeyaan hadda guri afar afar derbi ah iyo hooyadiioo lix caruur ama sideed caruura haysata waa isku waasheen marka sababaha ilmaha yagu ay bannaanka u aadahayaan waxa weeye jacayl guriga ayaa ku yar inta badan waxaa laga dhawaajiyay in deegaanka uu qayb ka yahay dhibaatooyinka caruurta haysta ma jiraa wadiiqo u furan oo waalidku ay uga fogaan karaan in xaafadaha la sheegay oo iskooladoodu ay liitaan oo rabshaduhu ku badan yihiin ay uga guuri karaan sheekh saciid
technically markaynu eegno waa laga guuri karaa oo waddankan ciid ku odhanaysa oo kugu qasbaysa inaad meel degtaa degl degtaa ma jirto laakiin mentalityga waalidka dadka soomaaliyeed weliba hore usoo galay halkan way ka duwanta kama fakiraan maslaxadda waxay isleeyihin sida aadba u hagaagto kan yarba hagaagi doonaa bertes kaga sii joog halkan aqala jumaykaanka dadkii la odhan jiray naga sii horreeyey ay ku jireen oo get ahaan jirtay ayaa lagu ilaashanayaa miisaaniyadda aqalka oo finance baa meesha loogu jiraa sida wauga dhawaajiyeenna wadaadadii iga horrey waraadii iga horreeyey as long neighborhoodku yahay neighborhood foqara wax hagaagaya ma jirto marka hadday doonayaan inay carruurtooda hagaajistaan oo carruurta ay noo hagaagto ka baxa wadamada qaradan the biggest mistake haysta aynu ayna haysta waxa weeye metro housing every one ku jira metro housing you better get out waa inaad ka baxdaa haddaad carruurtaada mustaqbal la doonaysid haddaad doonaysid inay ku noolaadaan ka bax metro housing lacag aad xamar ka dhisatid aqal iyo hargeysad ka dhisatid wax allaali waxay ku taraysaa ma jiro haddaad ilmahagaad berta la aasayo
maadsan tahay waxaan rabaa inaan siiyo siciid maxamed siciid waxaa laga dhawaajiyey in aabba la-aan ay jirto waana soo noqnoqotay hooyooyinka carruurtooda la dila qaar ka midaan la hadalnay hooyooyin kalaan waraysanay doorka ragga gaar ahaan aabbayaasha ee guriga waa liitaa sida dumarku ay sheegeen maxaa ugu wacan seesa loo wanaajin karaa bismi illahi raxmaan raxiim horta waxaan u malaynayaa arrintaasi waxna waa jiraan sida loo sheegayana maaha xaqiiqu taas wey aabba khaldanna waa jiraa hooyo khaldanna waa jirtaa baleymka ah aabbaha khaldan waxba kama jiraan laakiin aabba waa khaldan yahay waa jiraan rag khaldan hooyo khaldanna waa jirtaa laakiin anigu waxaan leeyahay horta ragga mas-uuliyad gaara ilaahay saaray ilaahay subxaana watacala qur-aankiisa wuxuu ku yidhi alrijaalu qawaamuuna cala annisaai bima fadala allahu bacdahum calaa bacdin wa bima anfaquu haddii horta nafaqadii aad bixinaysa lagaa waayo aabba maahid hadday hadday gabadhii ku diido amar kaa qaadan weydana dembigaada iskale laakiin gabdhaha naftigoodu waa is ognahay soomaalaan nahay waxaa aaminsan tihiin ninkii iyo carruurta inaad isku isku meel dhigtaan mana dhacayso aabbuhuna yeelmayo isaga iyo cunug guriga anaka mas-uula ilahay bay xilka mas-uuliyadda ilahay baa saaray haddaad damacda inaad tiraada aniga cunuga aan dhalay isku daatiin kaay marka waxaa imaanaysaa ama in la wada hadlo oo runta laga hadlo ilmahaanna aabbiyo hooyo ay helaan oo aynu ka wada shaqayno iyo reerku inuu burburo markuu burburana systemkaani inagu islaamkana waan nahay waddankeennina waa garanaynaa carruurta aabbaha ilaahay mas-uuliyadda ka saaray halkaan hooyadii lacag u hesho waxay leedahay ciyarka anaa haysanaya maa jacayl ka jeceshahay lacag ku rabta ayaga waxa weeye marka ilma aan aabba lahayn inuu dhumo mar oo duurka galo yaa sabab u ah midda kalayto aabbihii iyo hooyadii haddii la kala tegey in aabbihii loo diido hadduu yidhaahdo maaha rag oo dhan rag ka tagay waa jiraan maniga ma taas ma oranayo hadhow yaan la oranayn ma ogtahay aabbuhu difaacaya ma difaacayo waa idiin sheegay labada dhinac baa khaladku waa jiraa laakiin ka warrama ninkii yidhi anigu ilmahayga haddaan kala tagnay xataa inaan wax ka korsadaan rabaa tii u diiday ma gar bay leeda oo tiri maya agteeda ma soo mari karin ilmahana agtooda ma soo mari karin oo ilmihiina odagiina isku didhay oo kala kaxaysay marka arrintaa falastiinay waxaan kaaga jawaabayaa waan leenahay aabbayaashu problem waan leenahay waayo mas-uuliyadda ugu weyn hadday xataa nagu khasabto waddankan aanu joogno inaanu saburo baanu xaq u leenahay annagoo dhiigu naga da'ayo because of ilmaha iyaga waa waajib na saaran weye laakiin blamku aabbaha keliya maahane labada dhinacba waa jira aada umahadsan tahay siciid waxaa kaloo jira in la yidhaahdo dhallinyarada kuwooda waxbarta ee nolosha ku guulaysta ee shaqooyinka fiican hela guryihii lagu soo koriyey ee dixon area iyo meelihii kaloo soomaalida u badnaayeen waa ka guuraan intii ay ilmihii kale meesha ku hara ay usoo noqon lahaayeen oo ay talooyin siin lahaayeen ama ay u waayeelin lahaayeen sadiiq alxaashiyaan siinaya sadiiqayo waa mahadsan tahay aniga family expert miihi mana garanayo mataqaanaa jawaabta ugu fiican other issueska soomaalida dhexdooda iyo family structureka haysto but one thing i know waddankan wax badan aan jooga almost thirty years aan joogay and i watch other communities oo annaga nagalamida problemskooda soo xaliyaan sida timel tigerska and so forth it is the systematic problem issueska na haysto maxaa yeele example dadkeena successka dhalinyarada wax baratay cunuga dixon kusoo koray oo jaamacadda kasoo baxay almost he's having or she's having a difficult inay shaqo hesho 78 percent dhallinyaradeenna they're having a hard time inay shaqo helaan and that is the postgraduate students waa kuwa jaamacadaha kasoo baxa waay why they did good hooye aabaa kusoo dadaal ama single mother kusoo dadaasha jaamacaday kasoo saarta waxbay soo bartay still they're having challenges iyo dhib on the system maxaa yeele magacooda waxaa la yidhahdaa faadumo ama maxamed shaqay raadinaya they're having challenges waa madow waa muslim waa soomaali so waxaan u baahan nahay falastiin soomaalida annaga blameka aan isblame garaynayno oo too muchka aan iska dhaafno mindsetkan aan bedelno eedaynta aan is eedayna sadiq taasaan rabaa inaan kaa dhex galo adiga waxaa ka mid tahay dhalinyarada wadankan wax kusoo bartay waa shaqaysataa meel fiicanaad degantaha waxaa laga hadlaya waxay tahay maxaa hor istaagaya in kuwiina waxbarta aad dib ugu noqotaan kuwan kale ee dhibaataysan oo aad soo gacan qabataan oo u sheegtaan sida wax u shaqeeyaan inta waxbaratay intiina badan shaqooyin aad haysatiin dalka Een, kuwo badan oo successfula oo waxbartay oo shaqaysta oo community kusoo noqda waa jiraan oo badan Een, een, laakiin majorityga ma soo noqdaan and reasonkeena usoo noqon sababtay usoo noqdaan waxaa waaye they give up on hope rajadayaa ka dhacda in terms of leadership waxay arkaan dad kale oo communityga oo ka horeeya mar walba oo muxuu ahaa mindset ayaga ka duwan wata ee ayagana mataqaanaa hogaanka hayan so waxaa loo baahan yahay isbedel hogaanka xagga dhalinyarada in fursad la siiyo inay wax qabtaan ee communityga meelaha la isugu imaanayo iyo wax ka qabadka inay dhalinyarada fursad la siiyo oo ay communityga si ay ugu soo noqdaan aad mahadsan tahay een, sadiiq waxaan siinayaa een, maama xabiibo cali aadan Een, siciid waa maqlaysa arrinta uu ka hadlay oo uu leeyahay aabbayaashu waa fiican yihiin qaar xunna waa jiraan Een, dhinaca dhaqanka iyo guriga markii la fiiriyo hooyooyinka ayagay ahaayeen kuwii samri jiray ilmaha korin jiray ma la dhihi karaa hooyooyinka laftirkoodii doorkii laga rabay inay qoyska ka qaataan oo caruurta ka qaataan kamaanay qaadan waxaan u malaynayaa inuu asagu ka dhawaajiyey een, eh, eh, fikradiisa mana xuma fikradiisa qaar baan ku raacsanahay hase ahaatee bal adinku ilaahay baa idinku dhaarshiyey fakara islaan lix caruura haysataa timeka ay u hayso inay soo baadhigarayso bal adinku fakara yes waa bini aadan hooyadu intaasay ku dhex jirtaa anaa ka mid ah qaarkood shaqay tagaan gurigoy ka shaqeeyaan caruurtiibay ku dhex jiraan yes hooyadu way dhibtootay uur bay qaadaysaa wallac bay noqonaysaa xaamilo weeye way soo dhalaysaa ilmo yar bay haysaa dhibkoor badana ah, hooyadu ku dhacaa ah, ee, ah, aniga odagayga intuu subaxi soo kaco wuxuu leeyahay shaah ma la kariyey Eh, inta koob sh- shaah cabo uu- uu shaqadii aaday waa ii soo shaqaynaya daadis guud barkee lacagta gurigay imaanaysaa hase haatee sh- dhibka een, een, shaqada badankeeda hooyadu ku dhacaya yes waa jiraa community ballaaran baan nahay hooyo oo oo ilmaheeda dayacday waa la helayaa laakiin aabbayaasha qaar ka mid ah markay wax laga hadlayo majority iyo on average dhexdhexaadka baa la fiiriyaa hooyooyinka inta badan waa fiican yihiin qaaraan fiicnayn waa nugu jiraan laakiin waa laga badan yahay aabbayaashu qaar fiican waa jiraan laakiin waa laga badan yahay dhib in badan oo dalkaa nagu hayaa jirta so waxaan rabaa in aynu niraaho sidee xeega loo xigtaa ilkana ku nabad galaan sidee caruurtayada dilka looga daayaa annaguna aan u wada shaqaynaa haddaan waarid nahay sheekh siciid aan kusoo noqonaya sheekh siciid waxaa la dhahaa wadaadada gaar ahaan imaamadiina masaajidada een, saameyn badan aad dumarka ku leedihiin laakiin waxaad u yeertaan markaad lacaga ka rabtaan ama masaajidka la dhisaayo ama wax kale la qabanayo hooyooyinka intaa u yeerteen ma u sheegtaan waxa ay tahay inay ka haraan waxa aan dhaqanku ogoleyn islaamku ogoleyn si caruur wanaagsan ay halkaas uga soo baxdo kaalintiina ma qaadateen wadaada ahaan horta inantu dagaal bay doonaysaa dagaalkana diyaar baanu ahay kow markaynu dumarka u yeedhno lacagta laga ururiyo lacagtaa jeebada kuma shubani ayagan waxaan ku dhisnaa caruurteedan waxaan ku dhisnaa masaajidaan ugu dhisnaa iskuulaan ugu dhisnaa ayaga kuwa mental illness qabaanu ku kansal garaynaa in wadaadada lumay ee fogaaday baanu soo dhoweynaa labadii isguursanayaan isu guursin ay isu meherinaa labadii islaaya baanu ku heshiinaa marka lacagta ayaga laga qaado ayagumaa lagu celiya horta taa ogsoonaada ta labaad dumarka iyaga masaajidada noo jooga way noo degan yihiin ilaah noo barakeeye way wanaagsan yihiin weerkaanu wax run markaanu wuxuu sheegnana waxay dhahdaan samicnaa wa atacna waanu maqalay waananu qaadanay raggooda markay raggoo yaraa fogaadaana annagaa soo ladqabaynoo soo celina qaar laakiin inta badan noo yimaado waa qormo dabadda kusoo gubtay hadhowna sulka yimaada ayagoo le waabana kala kala kaxee anaa maalinta hore laba yidhahdaan waan isfuraynaa waan bukaa maalintaasoo masaajka maba imaado horta oo waxaan idha ma iman karo masaajka marka maalinta yes dumarka markaan waanu u yeedhnaa wax waa loo sheegaa si wanaagsan ba wax loogu sheegaa intan wuxuu sheegnaayo noo timaadana waxbay naga qaadataa way maqasho way ku aflaxdaan halkaasaan kusoo gunaanada taa
haye siciid anigu masaajidada lacagta la siiyo maba aaminsani in la question garayo sababta waxa weeye lacagta aan masaajidada siino ilaahay baan siinay annaga qof maanaa siin sadaqa aan u bixino sadaqa aan u bixine wax ma lagu qabtaa waxbaa lagu qabtaa waayo masaajidku waxa uu ku socdo oo dhan waa sadaqada aan bixinay cid kale wax siisaan ma jiro masaajidka korontadiisii hadday uu meel ka halaabto ee, ee, samayntiisii een, dadka ka shaqeeya oo jooga een, kun hawlood baa ka socda oo waxaasi waxa communitygu ay bixiyaan baa baa loo isticmaalaa Een, marka masaajidda horta shaqo waa qabtaan laakiin masaajidada shaqada aan weydiinaynaa haddii ay tahay een, mid innagoo dhan aynu ku feelgarownay iyaga aan rabno inaan ku leexino oo nidhaahdo markee labaatan dollar baa masaajidka jiyo marka iyagii waa inay problemkii anigu waa xallin waayey maxay u xallin waayeen taas maaha saas maaha problemka jira oo xaqiiqda ahi beenta inaan ka baxano inagu isu soo noqono runta isu dhiri een, intayna cid kale faraha ka saarin anigu waa ka lexlexdaa systemka magaca oo dhan waa ka le- ma rabo systemka sababtu waxa weeye xalka ugu horeeya yaa iska annagaa leh haddaanna guryaha iyaga xalinna gurigay kasoo bilaabataa guriga haddaanna xalin kanadana wax idin qaban mayso cid wax idin qabanaysaa ma jiro marka anigu waxaan leeyahay yaan laga carar cararka laga cararayo baleymka annaga anaa abbaan anaa is eedaynaya waxaan isu eedaynayaa barke waa ogahay ilmahayga haddaana anugu ku yito in oo anigu aan dagaalka ugu horeeya uusan aniga ugu dhicin cid ii haynaysa cid mas-uul ka ahayn ma jirto guryaha dowladdana waa ku noqonaya hadda ay farasiin ay tiri guryaha dowladda alternative looga baxa ma jirto guryaha dowladda waxaa degan dad shan kun lix kun oo dollar soo gasho ma adaa u diray dowladda canada u diray dowladda canada deg ma dhihin it's your choice kuwo aan kuwo qaata kun shilin kuwo qaata baan guri dowlad ku jirin oo xaqiiqa waan ku jirinin lix kun toddoba kun kuwa sameeyana ku jira yaa u diray marka annaga dhaqan waxaan yeelanay ah inaan cid kale baleym garayno annagoo annaga mas-uuliyaddeedii intaanu indhaha ka qarsanoo ka carro mas-uuliyadda korka annagay naga saaran tahay aynu wada hadallo
tan masaajidadan ku noqonaya waxay ahayd maadaama masaajidada ay saameyn ku leeyihiin hooyooyinka oo ay u yeeraan oo ay wax u sheegaan oo ay lacagta sadaqada ka qaadaan waxaan ka filaynay inay hooyooyinka u sheegaan siay reerkoodana u dhaqan lahaayeen ilmahoodana u korin lahaayeen waxyaabaha diinta ka hor imaanaya inay isaga ilaalin lahaayeen iyo weliba sharciga dalka waa mahadsan tahay Een, waxaan siinayaa sadiiq maxay tahay waxa ugu wanaagsan oo marka wiil dhalinyaro ah oo soo koraya dalkan canada oo adiga aa kusoo korta adoo dhalinyaro ahaa timid waxbaa ku baratay uu u baahan yahay si aanu waddo qaldan u qaadin course wax walba horta gurigay ka bilaabataa een, guriga waalidka inuu ku dadaalo ubadka uu garab u noqdo laakiin again challengeska iyo obstacleska holyaara ninka dhalinyarada ah waxaa waaye waa weyn tahay een, choiceska uu leeyahayna waa yar yihiin environmentiga markaan ka hadlaya again waxaan ku noqonaynaa inaan anaga seedeenno ama shan kun sameey ama gaari qurux badan oo 2016 wado xaafadaa degantaha waa xaafad baabadhiya sirigay ku jirtaa waa la yaqaanaa investment lama geliyo shaqo lagama helo shaqo lama siiyo so een, qualitygaada waa laga guuri karaa xaafadda ma inaad ka guurto qasab ma aha guuritaanka ma hadlaya that's qalad in laga fahmo rabo waxaa loo baahan yahay in accountability qofka aa u codaysid xaafadaaseeto xildhibaankaada ah school trustigaada ah een- een, kan gobolka ha noqdo kan federaalka ha noqdo all you have to do inaad madowdaan aad la xisaabtantaan shaqooyinka city of toronto iyo contractyada ee bixiso do you know contract imtixaan la isu siiyo in muxuu ahaa city of toronto communityada qaarkood hindida tamilska contracts siiyaan cleaning ah dhaqaalihiina kor u kici lahaa haddaa raadsan laheedan ama midoobi laheedan kora usoo kici laheedan iskuulladiina haddaa la xisaabtantaan school trustiga aad dhahdiin macalimiinta ugu fiican oo qualitieskaan u baahannahay so i don't want inaan ku noqdo family issues we have family issues yes challenges uma soo qaxaanahay obstacles las- eh, lasoo kulmay dhibaataana haysta qabyaalad waana haysataa and- and so many issues aan haysto laakiin annaga haddii asku noqnoqono circalka kama baxin oo waxa soomaaliya haysto 27 years miiska markii lasoo wada fariisto maskax waxaan la fadhinaa hebel hebel ima jeclo war horta miiska la xisaabtan dadka aad dooratid waddankan waa ka duwan yahay systemka la xisaabtan systemka haddaa u midoodaan i guarantee you whether ay tahay xaafad dowlad iyo xaafad kale s- waxaa helaysaan waxaa xuquuqda ile- u leedihiin sadiiq xalka usoo noqon we need somali police officer u baahannahay haddii la rabo in la xaliyo inay xaafadeena soomaali wardiyeyso
aada umahadsan tahay marna waxaan bilaabi doonaa su-aalaha dadweynaha Een, laakiin maama xabiibaan siinaya
waxaan qaban lahayn weli ma aana gaarin Een, haddaan waxa la falanqaynin oo aan runta la isu sheegin dhankayaga then markaan ka hadlayno xal xal ma samayn karno waa inaan ogaanaa mas-uuliyadda ugu horeysa annakeyna saarantaha ilmaha annakaa dhalay gurigaygay joogaan marka haddii aan xilkaan aan iska daayo oo aan idhaaho waa layga dilo dowladdaa ka mas-uul ah intii u dhexaysay baa iga maqnaanaysa marka waxaan rabaa in waaridka labadaba waaridba ama ha isqabaan ama ha isfuraane inay for the sake of those children caruurtooda daraaddeed ay xiriirkooda u sameeyaan waa mahadsan tihiin intaana su-aalaha aana u gudbin hal su-aalaan rabaa inaan weydiiyo asxaabta barnaamijka sheekh siciidaan rabaa inaan ku hormaro sheekh siciid ilmahan ma aha inay dhintaan keliya su-aalaha waxay tahay in ciyaalkan dhexdooda ay isdilaan soomaalina ay u badan yihiin maxay isku dilaan ilmaha caruurta waddankan ku dhalatay ma yaqaanaan reer hebel iyo reer hebel waxay yaqaanaan ama gangsta gruubkaasa ama gruubka laga yaaba laba inanoo ilmaadeeri inay isdilaan oo midma dilo waayo asaga mentalitigiisu waxa weeye anigu waxaan ka yimid region park oo waxaan ka tirsanahay gangsterka ninkana wuxuu ka yimid digson gaankaas ka tirsan yahay marka waxay isu dilayaan waa waxyaaba caynkaasa ta labaad waa xaafad xaafad waa territorial weeye erian anaale ma soo geli kartid ama waxay isu dilayaan guruubkaasaa naga dilay mid annaka naga mida waanu aargoynaya way isu dilaan taana waxay isu dilaan meeshan xashiishada wax rag waaweyn baa jiro xagga dambe kaadha ka ciyaaro xashiishada waa ayaga la odhanaya soo kasoo takhallus waxaan loo dilaa dadka waxa la yidhaahdo gang initiation gang initiation waxa uu leeyahay haddaad doonayso inaad nagu biirtid xaafadda wax soo dhaawac wuu imanaya wuu ku furaya nin miskiinu meel iska taagan kii ugu dambeeyey odaygii jameykaanka ee konton jirku ahaa marka asbaab badan baa jirta laakiin waxa weeye anigu ano waxaan leeyahay systemka waan ogacan ku shaqeeyo systemka qudhiisa ayaa raalli ka ah wuxuu raalligu hadday ilma cad la dilo by accident lagu dilo ilma cad nextayga qofka waa la keenaya marka iyagu systemku mash la qabanayo marka hadday waxdooyin la qabtaan chineska carruurtooda miyaa maqasheen chinese yaroo la dilay miyaa maqasheen hindi yaroo la dilay miyaa maqasheen maxaa kuweyn hadda ilaahay subxana caalamka u saaray rasaasta bismi illahi raxmaan raxiim horta waxaanu leenahay ilmaha iyagu maxay isu dilaan ilmuhu isuma dilaan qabiilna isuma dilino waa la ognahay xataa soomaalinima isuma dilin laakiin ilmahaani shaqa aynu ka warwareegayno bay ku jiraan shaqadaa ninkii galaana cid cid waa soo dilayaa waa khasab inuu cid soo dilo laakiin waxbaan idiin sheegaya waxa la isu dilaya idiin sheegaya ilma ilmaha yagii iyagoo guruubooyina nin walba niman gaangiisoo waddankan joogay annagaa waxaan noqonay waagii horeto community kale baa waxay ahaayeen daroogada dad baa hayso waaweyn oo iskale dadna waa dadka streetka waa la adeegsadaa waa la diraa kuwaasi marka boolisku iyaga xiraan iyagay dilaan hadduu lacag la dhuunto mid kale loo diraa waa la soo dilaa wixii la dilaya iyagaa loo diraa iyaga hitman wo marka hitman markaad tahay qofka aad soo dilaysaa inuu soomaali kala yahay iyo inuu cid kala yahay midna shaqo kuma laha qofkii loo diray buu soo dilaya weliba waxay ku jiraan business ayaan aqoonin waxa uu yahay isagoo xaaraana baysan aqoonin haddaad lacagta daroogada la dhaqaaqdo oo waa iska naqaanaanoo soomaalaan hay dhaqanka garanayna waa la goynaya mid baa laga dadilaya soo dil baa lama yaqaanaan mogtahay sistamka halkan waa la dilaya toban dollar baa lagu dilaya hadduu qaato marka isdilka iyaga dhexdooda maaha wax qastadaho iyagu inay isdilaan oo iyagu ay isu qasdiyeen inay soomaali soomaali disha maaha laakiin waxaa keenaya shaqada ay ku jiraan baa keenaysa waa intaas taas laftirkeeda booliiska maraan la kulanna waa weydiinay waxyaabaha ugu badan oo ay u aaneeyaan in kaysaska soomaalida aan la dabageli karin waxaa ka mid a bulshada oo aan ku wanaagsanayn markhaatiga waxay dhaheen marka qof la dilo qof soomaaliya oo meesha jooga konton qof aa joogto qofna kama heli karno inuu markhaati noo noqdo marka taas waa kusoo noqon doonaa waa mahadsan tahay markana dhinacii su-aalaha ka qaybgalayaasha barnaamijka ayaanu u gudbaynaa waxaan siinayaa naasir heebe oo ka mid a waalidiinta kasoo qaybgala barnaamijka
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu anigu su-aal ma qabo waayo xabiibo mooyaane inta kale banalka aad baan u wada shaqaynay oon isku ognahay ragna guddiyaan ku wada jirnaa comment yar baan haddaad iga raali noqotaan comment yar baan ka bixinaya marka aynu dalkan nimid waxaynu la nimid qiimaynu la nimid oo ah islaam ilaahay subxaana wa tacaalaana wuxuu nagu tilmaamay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna cani lmunkar waxaad tihiin dad dadka ugu khayrka badan leh ugu wanaagsan baa tihiin waxaanad ku tihiin waxaad isfaraysaan wanaagga xumaatadana waad iska reebaysaan taa macnaheedu waxa weeye haddii intaa laydinka waayo wanaagga iyo maaragtay xumaatada laydinka waayo inaad iska reebtaan waxaad noqonaysaan dadka dadka ugu hooseeya ayaad noqonaysaan markaa maantay xanuunkanna haya macnaheedu waxa weeye dadka dadka ugu hooseeyey ayaynu noqonay dabeedna waxa weeye dhibaatadii baa nagu dhacday haddaba sideynu uga bixi karnaa aniga waxay ila tahay inaynu u noqonno ilaahay subxaana wa tacaala tilmaamtaa uuna siiyey kuntum khayra ummatin waa maadsan tahay naasir markana waxaan siinayaa xuseen xirsi dhabac oo isna ka mida waalidiinta odayna ka ah saraha caanka ah ee digsan ee soomaali badani ay degan yihiin ee magaalada toronto
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan runta ka sheegaynaa inaan annaku waalidiintu aan dembiga leenahay oona caruurtu wax dembiya lahayn horta taas waa run baan ka sheegaynaa anigu aab baan ahay caruur baan soo koriyey haddaan inkaga sheekeeyo intaan soo maray wallaahina mari karin markaan waddanka imi digsan shan bilood baan deganaa iyagoo iyaa la socdaan arkoo hamilton baan geeyey laba sanaan ku hay maantii dambaan ka raray markaan ku arkay barafor baan geeyey maantii dambaan ka raray windsor baan geeyey intaa waxaan u geynayay waa xoolo xoolana in la raaco weeye xoolaha waxaa loo raacaa inaynan bahalku uuna cunin annaga magaceenna caawa waxaa la yidhaahdaa shalongo waayo hooyaa shalonga aabbaa shalonga wiilkiibaa shalonga ku jira waxay ugu jiraan annagu rag baan nahay baawar baan lahayn markaan waddanka nimid hooyaa naga qaaday oo loo dhiibay hooyo gurigii bay odagii ka eryaysaa hooyo shaloongay gashay oo lacagtii ilmahay ku gashay baabuur bay ku gadatay aroosyaday dhar qurxoon ku tagtaa baadhigay tagtaa hooyo shaloongadaasaa hooya ku jirtaa aabe shaloonguu gala oo tagsi buu wadaa habeenkii tareelana waa wadaa caaw oo dhan buu shaqaynaya subaxii buu yimaadaa ilmo kama warqabo ilmihii shaloongay galeen daroogay shaloonga u galeen inay gadaan shalongadaasaan ku wada jirnaaye aan shalongo noqono yaana been isu sheegin wax runta ka sheega oo aan u jeeday ninkaa geeskaa iyo shiikaa ka jira weliba ninka shishe wuxuu u sheegay aan runta isku sheeg aan wada hadalno aan ilmaha badbaadsano wallaahi kulligeen shalongaan ku jirnaa ilmaheennan annakaa baabi'inayna dhagaysta khayr allah in siiyo su-aasha ugu dambaysa qaybtana waxaan siinayaa maxamed cali oo ka mid a ka qaybgalayaasha barnaamijka asalaamu calaykum magacayga waa maxamed waxaan ahay maaragtay xagga shaqo ahaan waxaan qabtaa lixdii sano hadda lasoo dhaafay su-aalihii qaar jawaab bay unoqonaysa umale waxaan u shaqayn jiray bangiga la yirahdo r b c head officekiisa kadib waxaan ka bilaabay magaaladan school private ah oo soomaali ay leeyihiin ciyaal soomaali aan ku dhigna marka iskuolkaas lix sano ayuu hadda jiray ciyaal badanna jaamacadda waan u dirnay qaar ka mid a halkaan fadhiyaan jaamacadda dhigto waalidiin badan oo halkaan fadhiyana ay ka warqabaan maaragtay iskoolkaas kisomo ama bruge academy haddaad maqasheen masaajidka khaalid kasoo horjeedo waa aniga weligayna kama soo qaybgelin xaflad soomaaliya oo arrimahan oo kale looga hadlaya sababtoo ah weligay waxa igu invite gareeyo ama iga soo qaybgeliyay maba jirin maadaama hadda aan arkay in maaragtay whatsapp group inta dhalinyaro sameynaya ay ugu soo dareen sidii baan kusoo galay marka arrinkaas comment yaraan ku daraya su-aalna waan ku dhamaynaya commentigayga wuxuu yahay arrimaha ay ka hadashay oo dhab ah xaqiiq ah aniga maadaama arday high school la dhiilgarayo maalin walba aan isla wada hadalno oo ka sheekaysanayno arrinka postal cork iyo cunug meeshuu degan yahay waa qasab dhibaato badan way keentaa su-aasha marka meesha taalla oo weli ka hadlanaa jirin laba arday oo waxa u dhigi jiray midna soomaaliya midna gabar hindi ah gurigay degantahay house bostalka hor iskuul fiican bay dhigataa hooyadeed laba cunugay dhashay aabaheed waa accountant hooyadeedna macallimada iskoolka tahay labadaa cunug ay dhaleen mid walba qolkiisa yuu le wax ku dhigtaa wax ku akhristaa homeworkan u dirana mid walba waa iisoo gudbiyaa laakiin gabadha soomaaligeed waxaa la dhalatay sagaal cunug free bedroom apartment ayay ku jiraan marka arrinka meesha ku jirtaa waxay tahay familiga sayska haddee kolley diintii waxay ka dhahdeen anoo ogsan waxaan rabaa in laakiin xaqiiqada dhabta la taabto sagaal cunug adoo kula dhalatay oo caawa dhan hor iyo gadaal ku boodeen siday dhacaysaa marka in uu cunuggii wax ku barto ama wax ku qabsado kan xataa marka su-aasha diini ahaan waxaan rabaa inaa ogaado maxay diinta ka qabtaa in familiga xataa at least family planning la keeno su-aashu waa taas
su-aalaha waa ay sii socon doonaan iyo weliba jawaabaha waxaadna kaga bogan doontaan qaybta labaad ee barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna caawa haddii allaha awoodda leh uu noo ogolaado barnaamijkan oo ahaa kulan dadweyne oo aanu ku qabanay magaalada toronto ee dalka canada waxaa ka mid a dadka ka qaybgalaya ee dooda ku jira sheekh siciid raage oo ka mid a culummada caanka ah ee ku dhaqan magaalada toronto ee dalka canada xabiiba cali aadan oo ka mid ah waalidiinta wiilashooda lagu dilay dalka canada injineer sadiiq cali xaashi oo ka mida dhallinyarada ku kortay dalka kanada islamarkaana wax ku bartay iyo siciid maxamed maxamuud oo loo yaqaano siciid dhafuujo oo ka mida waalidiinta kasoo qaybgalay barnaamijkaasi aanu ku qabanay magaalada toronto tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana dhegaystayaal waa qaybta xigta ee caawa waxaana idin leeyahay nabadgelyo